gabayadii maxamed macalini inkastoo aan gabayo badan helin wax yaroo toorgeys waa ka hayo macnaha dagaalkaas wuxuu ahaa horta habar yoonis iyo nimankii la yidhahdo abrahiin oo markaan abrahiimku aad uma ina badnayn oo daraawiishtu waa si xun u jebisay oo aduudsi bay ahaayeen marka markuu leeyahay anha ma badnina beri bay ah nooga dhigay buuro macnaha halkaas uu uga jeedaa marka kanuu raaciyey oo kale oo kolkii u horreeyey hordhac ahaayoo niman ilaaloo la diray ay israaleen colkiioo fara badan meel iyo xolo jirfa isku xidhan marka nimanka ilaalada u diray wuu sheegayaa marka oo siraarka dhaansaday oo meesha aaday oo ducada qaatay oo korjoogaha u baxay ama ilaalada nabas u yaqaano ay nimanka is heleen marka wuxuu yidhi xasan qalac waa maxamed macalin mugti dagaalkana waa jiiro jiira la dhaha dagaalka magaciisaba xasan qadac qumanow yuusuf qani qaalanow maxamed qalbinuuriyow qalbinuuriyow ina guhaad qaato ducadiiye xuseen malow sifraarkii u qabay qaabka loo talayo qolkii xelo jirfay gaas qabiren qab is yidhaahdeene qabaamihii horeetaba labay kee qolfeeyeene ka qabta iyo kayliya labada qolo laysu qoob orye qaba tolon qaar daadsan iyo fadhaal qaato wixii yiilay qurbac loogama tegay reerihii kayrada ahaayee markaan quursan dheerihii lixlaha qoorta kala raacay ku qaboobi dacyuun qab ku daboollaay taana mar bay ahayd ma garti haddana waxaa ka sii dambeysay markuu middaa bayr u tirshay oo caado lagu gaadhay oo nimanka aada loo jebiyey yaa waxaa ka mid ah marka mintaa yaroo iyadana ahayd oo ka hayo kowsaar bay gooni u ahayd middaas sidii geel cashieyey oo galbeed geed xun kaga caalay ama cow la-aad oo cariya kayn cusubaa joogo ama adhi cararay oo dhurwaa caynta ku ileeyey markaan caaradiyuu labada dhinac kaga cayntaarshay cantabkii ka daataan cantabkii ka daataan waddada caado loo marine ceebowyi koosaar biyuu calaladii tuuray waa maxamed macalin marka gabayada maxamed macalin way badnaayeen inahan baan anugu ka hayey gabayadaasna waxay ku baxeen yacnaha dagaalka asaga ah habar yoonis ayaa lagu jebiyey habar yoonis iyo abraahim bayna ahaayeen marka sidaas ayaad ola soconaysaan haddii ilaah yidhaahdo